bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhowaada warka habeenimo idaacadda dalsanwadadeenna wararka aad ku maqli doontaan waxaa ugu xiisaha badan madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaawa ayaa dib ugu laabtay magaalada jawaari xarunta maamulkaasi maamulka degmada maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa la shiray taliyaasha qaybaha ciidamada gobolka iyo weliba ciidamada admis ee ku sugan gobolkaasi shabeellaha hoose madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa soo xiray xuska toddobaadka xorriyadda ubaxna dhigay tallada daljirka daasoon madaxweynaha puntland oo ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee ka jirta gudaha dalka soomaaliya madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay inay mar weliba diyaar u yihiin dowladdiisu inay la hadasho islamarkaana ay dhegaysato tabashada maamulka somalilan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya intaas waxaynu qodobadayna wararka ugu doorka roonaa kusoo dhawaadaad dhegaystayaal warkaa oo dhammaystiran madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali gudlaawe ayaa dib ugu laabtay magaalada jowhar ee xarunta maamulkaasi mahadkuwaara ayaa warka jowhar inooga soo diray
madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali guudlaawe xuseen iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa waxa ay soo gaareen magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle wafdiga madaxweynaha waxaa garoonka diyaaradaha maxamed dheere ee magaalada jowhar kusoo dhoweeyey gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka hirshabeelle ahna kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle mahad xasan cismaan mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka hirshabeelle maamulka gobolka shabeellaha dhexe kandegmada jowhar ururada haweenka dhalinyarada barbaarta gaashaaman iyo bulshada qeybaheeda kala duwan madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali guudlaawe xuseen ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxa uu safar shaqo ugu maqnaa gudaha dalka iyo dibaddiisa waxa uuna kulamo la soo qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre agaasimaha warfaafinta dowlad goboleedka hirshabeelle daa-uud xaaji ciro ayaa warbaahinta kula hadlay xarunta madaxtooyada hirshabeelle waxa uuna ka warbixiyey howlgallo ay ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka hirshabeelle ay ka wadaan deegaana ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle wuxuuna agaasimaha warfaafinta madaxtooyada hirshabeelle carabka ku dhiftay in la joogteyn doono la dagaalanka kooxda al-shabaab maanta madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali guudlaawe xuseen waxa uu dib ugu soo laabtay magaala madaxda dowlad goboleedka hirshabeelle caasimadda jowhar waxaana garoonka diyaaradaha ee maxamed dheere magaalada jowhar ku soo dhoweeyey guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka dowladda hirshabeelle iyo wasiiro mas-uuliyiin kala duwan iyo bulshooyinta ku nool magaaladan jowhar runtii madaxweynaha waxa uu waayahanba socdaal uu ku joogay magaalada muqdisho waxa uuna halkaasi kulamo kala duwan oo muhiim ah oo kula soo qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya runtii waxyaabaha ugu muhiimsan ee kulamadaas hadda looga hadlayeen waxay ahaayeen annagoo og dadkeennu inay haystaan dhibaatooyin badan oo la xidhiidha abaaraha in dadka ku nool deegaanada hirshabeelle ee la daalaadhacaya abaaraha loogu samayn lahaa gurmad deg deg ah annagoo og in dadkeennu runtii abaaruhu ay faraba'an ay ku hayaan iyo biyola'aan baasanna ay ka jiraan dhulka miyiga ah ee deegaanada hirshabeelle sidoo kale madaxweynaha dowladda hirshabeelle muddadii uu magaalada muqdisho joogay kulamada madaxweynaha jamhuuriyadda uula soo qaatay waxaa ka mid ahayd oo looga hadlay sidii deegaanada hirshabeelle kooxaha argagixisada ah ee dhibaatada ay dadkeena mar walba qarxinaya caqabadda ugu weyn ee deegaanada ka jirta ay tahay al-shabaab sidii laysaga kaashan lahaa in deegaanada hirshabeelle looga sifeeyo kooxaha
kulan looga hadlayay amniga gobolka shabeellaha hoose ayaa loo qabtay magaalada caasimadda waa gobolkaasi sida warkan ugu faahfaahina waryaheena ibraahim mayow
shirkan oo looga hadlayey amniga guud ee gobolka shabeellada hoose waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali rajax wasiirka arrimaha gudaha wasiir dowlaha madaxtooyada gudoomiyaasha degmooyinka gobolka shabeellaha hoose iyo duqa caasimadda gobolka ee markacdey dhammaan saraakiisha ciidanka ayaana ka qayb galay kulankan waxaana goobjoog ka ahaa dhammaan saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee ka howlgala deegaanada gobolka shabeellada hoose iyo saraakiisha howlgalka admis ee ka howlgala deegaanada u dhow magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose dhammaan saraakiisha ayaana warbixin siiyey mas-uuliyiinta qaybta ka ahayd kulankan markii uu shirka soo dhammaaday waxaa warbaahinta u faahfaahiyey gaashaanle cabdi ibraahim dheere cabdishaamow taliyaha ciidanka booliiska dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaa la isla guddoonsaday shir abno Een, qole kasta meel al meesha ay kaga aadan tahay shaqada inay qabsato haddii xoogga dalka tahay haddii boliis yahay daraawiishta maamulka waayo amnigu haddaysan siyaasad wadanin amniga mahana- ee, ma hasilaya haddaysan siyaasad degenaan Een, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay shirkii maalmahan ka socday degmooyinka gobolka shabeellaha hoose maamulkii gobolka degmooyinkii oo maalmahan shir ugu socday wasaaradaha sida caafimaadka waxbarashada een, arrimaha gudaha ciidamada nisa een, ciidanka nisa ciidanka xoogga dalka een, waxaa waaye anigoo taliyihii booliiska ah iyo taliyihii daraawiishta inteenna shaqooyinkana waan qaybsannay waana la sii wadayaa qolo kasta waajibaadkeeda waa la gadoontay Een, waxaan rajaynayaa inay guul ka soo bixi doono waayo hoggaanka waxaa ah maamulka ciidankuna duu maamul wanaagsan hogaaminayo waa guuleysanaya waana rajaynaa inay maxay ahayd ay guuleysan doono aad iyo aadna u mahadsan tihiin ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan magaalada marka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa soo xiray xuska ah toddobaadka xorriyadda oo ubax lagu xasuusanayo halgamayaashii dhigay nataalada daljirka dahsoon sida ay warkan ugu faahfaahinayso faadimo cabduqaadir
xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa ubax dhigay taaladan daljirka daahsoon oo idin kala soo hadlayo waxaa ubax dhigan madaxweynaha kuwa helinaya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo ay qayb ka ahaayeen xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka xubno ka mid ah golaha wasiirada maamulka gobolka banaadir horkacayay gudoomiyaha gobolka ahna duqa caasimadda muqdisho iyo ku-xigeenadiisa sidoo kale shacabku ku kala dhaqan toddobiyo tobanka degme ee gobolka banaadir halkan ayay ku sugnaayeen iyo dhammaan taliyaasha ciidamada qalabka sida markii uu halkan soo gaaray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ugu horrayn waxa uu salaa sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka
madaxweynaha puntland ayaa ka hadlaya xaaladda siyaasadeed ee dalka madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa ka hadlaya xaaladda siyaasadeed ee dalkan uu xilligan uu marayo madaxweynaha oo ka qeybgelayay kulan xalay ay isugu yimaadeen dhammaan saraakiisha ciidamada maamulka gobolka nugaal gaar ahaan magaalada garoowe maamulka puntland saraakiishiisa kala duwan laguna xusay kowda luuliyo ayaa madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani waxa uu ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee uu dalku soo maray laga soo bilaabo labada kun iyo labadii ilaa iyo haatan oo ah labada kun labaiyo labaatankii xaaladda dalka siyaasadihii uu soo maray waxaana uu sheegay in lagu guulaystay aakhirkii labada kun labaiyo labaatan in la qabto doorashooyin islamarkaana ka dhacaan gudaha dalka soomaaliya waxaana uu sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud doorashadaasiina ku soo baxay madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dani oo arrimahaasi dhan sharaxaya ayaa yidhi
waxaa abuurmay dowlad laga soo bilaabo labadii kun waxaa ilaa hadda ummadda soomaaliyeed u dhisan dowlad federaal ah oo awooddeeda weli ay kooban tahay oo dalkii weli ay haysato dhibaatooyin dhinaca siyaasadda ah dhinaca amniga ah dhinaca dhaqaalaha ah dhinaca arrimaha bulshada ah dowladdeennaas guud ahaan duruufaha adag ku jirta waxay sababtay in weli bulshadii soomaaliyeed ee u naaloonaysa xorriyadda oo sugaysay dowlad u adeegto danahooda ka shaqaysa inay weli ay gaabis ka tahay adeeggii loo geysan lahaa bulshada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo xuquuqdooda lagu ilaalin lahaa hadday dalka ku nool yihiin iyo hadday dibadda jiraanba wixii dhacay ka shallaayi mayno iskuna canaanan mayno qadar eebbe ayay ahayd duruufahaas kala duwan ee lasoo maray waxaana hor yaallaa hadda waa mustaqbalka oo u baahan meeshii in laga ambaqaado oo bulshada soomaaliyeed wixii ay ka sugaysay mas-uuliyiintooda inay helaan waxaad og tihiin waxay ku soo aaday sannad guurada tani xilli duruufihii jiray ay ugu darsoomeen abaar baahsan oo geyga soomaaliyeed iyo geeska afrikaba cabsi looga qabo meelaha qayrkoodna ay gaartay marxalad macaluulah waxaa runtii arrintaas dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan aan halka uga dirayaa baaq inay u istaagaan kuwa dibadda jira iyo kuwa gudaha jira ee dhaqaalaha haysta siday u gargaari lahaayeen dadka soomaaliyeed oo badankiisa hantidoodii ay halis ku jirto boqolkiiba toddobaatan bulshadeennu waa reer miyi haddaysan ka badnayn ama siddeetan ahayn waxay ku tiirsanaayeen waa xoolaha nool hadday abaari dhacdo waxaa soo gaaraya dad badan oo hantiilayaal ahaa oo xoolo haystay ayaa maanta waxay qarka u saaran yihiin inay cayr noqdaan oo ay suuragal ahayn inay ubadkoodii iyo qoysaskoodii ay quudiyaan waxaa kaloo iyadana intii magaalooyinka jooga halis ku haysta maxaa yeelay dhaqaalaha inta magaalada joogta iyo dowladuhuna waxay ku tiirsanaayeen xoolahaas nool iyo dhaqaalaha ka soo gala dhoofkiisa
muddo toddobaad ah ayaa gudaha dalka soomaaliya guud ahaan meelaha walba soomaalida ay joogto looga dabaaldegayay maalinta xorriyadda soomaaliya oo ku aadan lix iyo labaatanka bisha juun iyo kooda luuliyo ayaa guud ahaan dalka soomaaliyeed weliba waddanka dibaddiisa si aada looga xusay iyadoo maantana madaxweynuhu arrintaasi soo gabagabeeyey guud ahaanna warkii habeennimo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsan kheyrtana dhegeysanaysa ee caawa nageynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel